أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka room militariga suudaan ayaa la wareegay gacan ku-haynta magaalo istaraatiiji ah oo dhacda xadbeenaadka itoobiya xilli ay kasii dirayso xiisadda u dhexaysa khartuum iyo adis ababa dibadbaxyo looga soo horjeedo dhulboobka kooxda erdadu ay ka wado soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kataabel khabaari ayaa baahisay qaybtii labiyi tobnaad muuqaallo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah wilaayadda islaamiga galgaduud ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta xilli uu isa soo tirayo qulqulka maleeshiyaadka toobadkeenka ee soo gaaraya wilaayaadka sidoo kale warkeena waxaad ku maqli doontaan xalqadii kow iyo tobnaad warbixino ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay afar iyo labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan militariga suudaan ayaa la wareegay gacan ku-haynta magaalo istaraatiiji ah oo dhacda xadbeenaadka itoobiya ay la wadaagto suudaan xilli ay kasii darayso xiisadaha ka dhexeeya khartuum iyo adis ababa haddaba warbixinta warkani waxaa eegaya walaalka cali aadan cabdulaahi caliire ciidanka milatariga suudaan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay dib ula wareegeen gacan ku-haynta magaalada istaraatiijiga ah ee alkayli oo ka tirsan gobolka niilka buluuga ah ee dhaca koonfur bari ee waddanka suudaan siday wararku tibaaxayaan dagaalo culus oo maalmo socday ayaa ka dhacay aaggan kuwaas oo isku fara saareen ciidamada milatariga suudaan iyo maleeshiyaadka dacmu sariic ee gacansaar kale leh dowladda ridada imaaraadka carabta magaalada alkayli ayaa shan iyo labaatankii abriil ku dhacday gacanta r s f iyo maleeshiyaad kale oo isbahaystaan kadib dagaalo xooggan oo aaggaasi ka dhacay taasoo loo arkay dib u dhac weyn oo ku yimid milatariga suudaan dib u qabsashada magaaladan ee ciidanka milatariga suudaan ayaa sidoo kale lagu sifeeyey guul milatari oo muhiim ah maadaama alkayli ay tahay magaalo istaraatiiji ah milatariga suudaan ayaa sheegay in howlgalkan ay khasaare culus oo dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed leh ku gaarsiiyeen maleeshiyaadka r s f iyo kooxaha kale ee la socday inkastoo ciidanka suudaan ay guulo sheegteen haddana koox ay isbahaystaan maleeshiyaadka r s f ayaa dhankooda sheegtay inay la wareegeen dhowr tuulo oo hoostaga degmada alkurmug islamarkaana ay kusii saqayaan magaalada kaysaan dagaaladan oo isbuucyadii lasoo dhaafay socday ayaa saraakiil maxalli ah oo warbaahintu ay soo xigatay sheegeen inay ku barakaceen qiyaastii soddon kun oo dad rayd ah horumarkan ugu dambeeyey ee ciidamada suudaan ayaa imaanaya iyadoo gobolka niilka buluuga uu noqday jihada dagaalka ee lagu loolamayo islamarkaana dhinac weliba uu sheeganayo inuu guulo uu ka gaaray dagaaladaasi mahadsanida caliyare dibadbaxyo looga soo horjeedo dhulboobka kooxda erdadu ay ka wado magaalada muqdisho ayaa ka dhacay caasimadda magaaladaasi ee muqdisho faahfaahinta warkan waxaa hayaa casaam carafaad inkastoo kooxda ridada soomaaliya shalay ee hakisay xawaari la filayay inuu ku bilowdo isku soo baxyo ka dhana madaxda kooxdaas iyo dhulboobka uu ka wado caasimadda ayaa gelinkii dambe ay dhaceen banaanbaxyo ay hogaaminayeen siyaasiyiinta mucaaradka isku soo baxyadan lagu diidan yahay dhulboobka guurguurta ee gelinkii dambe shalay dhacay waxaa qeybka ahaa oo hogaaminayay siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan adowa cabdi qaydiid iyo koofi banaanbaxyadan dhacay gelinkii dambe ayaa daba socday isku soo baxyo subaxdii hore ka bilowday degmada daynile halkaasoo iskugu soo baxeen dadyow aad u fara badan oo ka mid a dadka shacabka guryahooda boobka uu ku haya guurguurte dibadbaxyaasha isku soo baxyada ka dhigayay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa ku dhawaaqayay halkudhogyo ay ka mid yihiin dalxaraasha dooni mayno iyo kuwo kale kuwaasay ku cabireen caradooda ku aadan dhulboobka dadka ka qayb qaadanaya isku soo baxyada waxaa ka mid ah hooye lixdan jir ah uu barakiciye murtad guurguurte waxay sheegtay inaysan weligeed koobjoog u noqon wax la mid ah boobka iyo barakicinta oo madaxa murtadiinta uu ka wado muqdisho لحنا جرانا والدي وحي بركة عام أركب كوشك كيح ما بركة كيح ما كحداني مينا حداني مينا حداني مينا حداني مينا حداني مينا حداني مينا عنك يا حما قبلك يا حما نكاس وبربري انا لك سوكر هذيك صاد المضى هذيك صاد المضى حاول باقي سامعينا نحن نحاول باقيها تنخشوا باقيها مساكين تقولك انه وحشوا حاول باقيها الى هنا كعب سيو حلك انا استور اجيب بدار حلك استور اجيب
cabdiraxmaan cabdishakuur iyo siyaasiyiin kale oo mucaaradka ah ayaa si isku mid a u sheegay inaysan joogsan doonin isku soo baxyada inta gurgurta uu ka soo celinayo dhulka uu boobay
dalxaaraashe barakiciye ninkiina barakiciyey hantidiina burburiyey xoolihiina qaatay ilmihii agoomaha ahay xoolahooda qaatay haweenkii qaxiyey dhulkii qaatay aa ku mudaaharaadaynaa sida la sheegay mudaaharaadkuna waa bilaaw waa socon doonaa ilaa xaqiina la soo celiyo oo kuwa la barakiciyey ay xaqooda helaan kuwa hantidooda lagu naaxiyey oo lagu taajiriyey lala xisaabtamo ilaa dawlad sharciga dalka ay ka timaado oo ninkan dadka barakiciyey oo barakiciyey aan iska qabanno dal- dal iibiye dal dal xaraashe dal xaraashe ilaa aan iska qabanno dawlad sharciga la helo mudaharaadka waa soconaya diyaar ma tiidiin diyaar ma tiidiin shariif sheekh axmed oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka sida weyn uga soo horjeeda gurgurte ayaa sheegay in banaanbaxyada ay u dhigeen dhulboobka xargaha goosta ee ka socda magaalada muqdisho ka leexanaynin ka laabanaynin inaan garab istaagno dadka u baahan taageeradan haddii qof marka uu ku fikiro inuu ciidanka kugu bajiyo si aa uga baqdo asaga meesha iska joogo arrintaas arrin saxa ma ah culayskuna waa kala badan yahay haddaan barakicin jiri lahayn haddaan caburin jiri lahayn haddaan dhulbob jiri lahayn si kalaaba looga hadli lahay laakiin hadda lagama- hadda lagama- lagama aamusi karo waajib qaran waa- xasan sheekh oo ka mid ah madaxa kooxda hurdada soomaaliya ayaa shalay hadlay isagoo caraysan wuxuuna inta badan durayay siyaasiyiinta kula dhagan kursiga uu wakhtigiisu gabaabsiga yahay magaalada muqdisho waxaa looga dhawaaqay bannaanbax maanta inuu dhacaa horta marka koowaad bannaanbaxa maanta in lagu soo aadiyo ayadoo dalka meel ka mida doorasho aad iyo aad u ballaaran ay ka dhacaysahay su'aalay leedahay maxaa maanta loogu soo aadiyey oo ay doorasho ka socoto dalka waa su'aalay leedahay waxaa iyadana su'aal meesha taagan ah oo in la fahmo u baahan sababta maanta oo ay dowladda soomaaliya ku baaqday shir hordhac ah oo wadaxaajooda in la isugu yimaado bannaanbaxa loogu soo aadiya isagana niyad samaan kama muuqata meeshaas maalintii oo wad- shir wadaxaajooda dowladda ku baaqdayna bannaanbax lagu soo aadiyo maalintii doorasha ay ka dhacaysa dalka qaybo weyn oo ka mid ah lagu soo aadiyo bannaanbaxu bannaanbax niyad samaan loo soo abaabula ma ahayn bannaanbax soomaaliya in lagu carqaladeeya ay ahayd dowladduna intay fahamtay ayay ogolaatay in bannaanbixi la qabto hase yeeshee nasiib daro dadka soomaaliyeed ayaa ayaguna dhinacooda ka fahmay marka waxaan leenahay siyaasiyiinta soomaaliyeed niyad samaan aan la nimaado ujeeddo toosanna aan la nimaado kooxda hurdada ayaa barakicisay guryahoodana burburisay dhulkoodana xoog ku qaadatay kumanaan qoys oo shacab ah oo deganaa gudaha iyo duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya xalay ciidamada mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen isbaaro maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan u tilay duleedka magaalada masegawaay waxaana lagu dilay hal murtad oo lagu magacaabi jiray rooble muxudiin xasan waxaana lagu soo qaniimaystay qorigii oo boosh uu watay hiirahan ciidamada mujaahidiintu waxay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne qarax kaasoo lala egtay goob isbaaro maleeshiyaadka u tiilay waxaana jira khasaare ka dhashay qaraxaasi oo soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta dhanka kale wilaayada baay mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee makuudo ee duleedka magaalada baydhabo kataab el akhbaari ayaa baahisay qaybtii labiyo tobnaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah yaasir maxmed ayaa warbixinta warkan haya waa qaybta saddex iyo tobanaad muuqaalo taxana ah oo maalmihii lasoo dhaafay uu baahinayey kanaalka wararka ee kataayib al akhbaariya kuwaasi oo lagu soo bandhigay gurmadka la gaarsiinayo dadka ay saameeyaan abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya muuqaalkan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataayib al akhbaariya kusoo bandhigayaa gurmad raashin qeybin ah oo uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey dadka tabaalaysan ee ku dhaqan wilaayada shabeellada hoose gaar ahaan degmada kunyo barrow iyo deegaanada hoostaga waxaana muuqaalka lagu arkayaa boqolaal qoys oo ka faa'iidaysanaya raashin qaybinta kuwaasi oo la siiyey raashinka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan cuntooyinka asaasiga ah ee bulshadu sida weyn u isticmaasho muuqaalka ayaa intaasi kadib waxa uu soo bandhigayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo ka warbixiyey sida ay ugu baahnaayeen gurmadka la soo gaarsiiyey iyagoona sidoo kale u mahadnaqay guddiga gurmadka abaaraha
maxamed ibraahin sheego waxaa lii siiyey burs bariis baasta sukor saliid intaasaa lii siiyey waxaa i siisa walaayada ilaahay khayr ha siiy gaalada lah jibi
anigoo jooga masallaha degmada kuuyanbarey oo wilaayada iigu yeertay oo haddan aniga ka suganahay oo laigu yeeday raashin oo kale ah bariis bur baasta oo kale yihiin ilaahay ayaa mahad iska leh wilaayada ayaa mahad iska leh iyo intii dadkulahayta qadaan qaadinta ajar iyo xasanaad allaga siiya gaalada allah ha jibiyo wilaayada kor allaha ka dhiga mujaahidiinta kor allaha ka dhiga geed allaha siiya
magacaybu ibraahim maxmed xuseen wilaayadda sharafku leh saaka inaan raashinni siyaayta masallah fadhiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin gaalana alla ajibi waakay ilaahay ma dhar baraka goba alla inii siiya
mahadsanid yaasir wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta xilli uu isa soo tirayo qulqulka maleeshiyaadka toobadkeenka marwaan maxmed ayaa tafaasiisha warkan haya taa'ibintan oo gaaraya ilaa laba askari oo taa'ibin ah ayaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuura kadib markii ay isku soo dhiibeen wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taa'ibka koowaad oo lagu magacaabo cabdulle cilmi cali gaasa ayaa ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka booliska riddada ee canshuuraha ee muqdisho isagoo ka howlgeli jiray degmada howlwadaaga waxa uuna ka tirsanaa muddo ku dhowaad laba sano waxa uu ka warbixiyey kubiiritaankiisii riddada iyo dhibaatooyinka shacabka muqdisho ay ku qabaan bada sida xoogga ah ay ugu qaadaan murtadiinta anigoo cabdulla cilmi algaas oo ka tirsanaa ciidanka riddada nin kale kana qaybta canshuuraha waxaa ka shaqii jirnay qaybta canshuuraha oo howlwadaag halkaasa ka shaqii jirnay ciidanka booliiska kamid ahaay hal sinti dad balaa ka shaqeynaya xaquuqana maanaa qaadanayn walada dhibaatooyin badan shacabka nin kale arid u garaacda kula habaar iyo inkariala ilaahay masiibooyin ku dhadana hortaga kala kulmeen nacayb markaa kadibna waxaa waay dee inaan isaga baxo xawaaye baa go-aansaday marka hore dee ni dhalinimo ay qaadeen dhalinyarada qoraa waxaa iska raacay kadibna dee waxaa waaye kadib markii oo sii fikray fikirka wula saxnaa waaye kadibna anaa iska fikro nin kaliya anaa isaga baxo aa go-aansaday maya maya maya maridana manaa maridaga markale mar labaad ee ma dagaalasoma maya maya hadda waa bis waayo waxaa waaye waa ka tanaasulo bisana iga yihiin marka mar damba maya taacibka labaad waa da-uuda cabdi isxaaq waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan ururka siddeetiyin toddobaad ee murtadiinta waxa uu ka sheekeeyey muddadii uu ka tirsanaa murtadiinta iyo sidoo kale weeraradii uu la kulmay intii uu ka tirsanaa gaar ahaan weerarkii ka dhacay magaalada aanaya baalo uu goobjoog ahaa iyo sida ay ugu suurta gashay inuu isaga soo baxo safka cadowga magacayga daa-uud cabdi isxaaq ciidanka waxaan ka tirsanaay ururka siddeed iyo toddobaad waxaan kasoo raacay magaalada muqdishoan kasoo raacay waxaana soo tababaray macalimiin eliteria soo tababartay kabaa tababarkii markuu soo dhammaaday waa soo baxay aaday abaalaan imaaday aaday abaalaa jabka ku qabsaday goobjoog waxaan ku ahay adiga dagaal zaa'id ah oo adig sooca afar saacadood baa igu qabsaday meeshii markuu ku jabsaday miyaan ku jabnay aniga waxaan ku sugnaa markaas eeraboorka ayaan ku sugnaay eeraboorkii markaan ku sugnaay jabkii uu soo dhacay waxaa igu yimid ciidanka weeyaah oo meesha socdaa igu yimid ciidankii oo jabsanaayaan hore usii raacay waxay ahaayeen kuwa gorgor la yiraahdo iyo ururka iyahoo samesameyn la yiraahdo saraakiil adiga waa dhamnaayeen oo waxaa ku sugnaay aduwaaya ku sugnaay shuuta ku sugnaay waxay joogeen magaaladay joogeen ayaga jabka ayagay soo jabeen aan isla jabnay sidii ayagu sidii ku baxsadeen waxay ku baxsadeen wadadaan ku baxano maqoriya ku wada baxsaneen ayaga waa naga horreeyay markaan bixaynay annagaa magaalada ku dambeynay factore baxeen annagii oo saraakiish dhilaa naxakuntay wixii aan israacnay sidii aan ilaa maqori isku raacnay maqori markaan tegay kabacdi baawaran ka kiriistaan ayagii gurceelaan ka aaday gurceel adig muddo lix biloodaa joogay kabacdi waa ka tegay muqdishan aaday sidii aan muqdisho u joogi jiray mushaar adiga laba boqol oo door ayaan qaadan jiray adi hadda muddaan is leeyahay sideed bilood maana qaadan muddo adi waxaan ka tirsanaa hal sana iyo barcamar ayaan ka tirsanaa kabacdi xaquuqla-aantii wixii markay igu dhacday xamarkii aan inaan ka galay waaridkii wixii baan hadda markii dambe soo wacay nin waxaan ihi shar waa qaldanay waxaan idhi falaan fiicneen aan ku dhaqaaqay hadeer waxaan rabaa inaan kasoo laabto dembiga shar aan galay iyo cadowga shar aan raacay inaan kasoo laabtaan rabaa oo dadkaas walaalaheeya ayaan wax la qaybsaan rabaa waxaan idhi sidii aan hadeertaan kusoo baxay sidii aan hadeertaan wilaayada iskugu soo dhiibay ugu dambeyntii labadaani taa'ib ayaa ka warbixiyey sidoo loogu soo dhoweeyey wilaayada iyagoo faniimo baaq ah u diray maleeshiyaadka weli ku harsan safka gaalada isla markaan ugu baaqay inay isku soo dhiibaan mujaahidiinta wilaayaduna tahay mid soo dhoweyneysa
alxamdulilah soo dhowaan wanaagsan ala kulma marka alxamdulilah
fariintaada marka ku socota waxay tahay nimankaa isla shaqaynayseen in isaga baxaan waxaa waaye meeshaas waxaa waa dee macnaha inays anaa dhib maaha dhib dhib waxaan wax kale in si olba ujeeda inay isaga baxaan wadanahooda iska qabsadaan nool maalmoodkooda agu baaqayaa boqolkiiba sagaashan dad walaalaheeya iyo dad fiican u imaaday wax iga baasan ma jiraan wadankii aan joogaa waa liisoo dhoweeyey si sharafla liisoo dhoweeyey wilaayaduna ku maasantaha hadeertaan dadkii walaalahahayo shalay aan isku xaafada aheen hadeertaana cadowga shal aan isku raacnay hadeertaana jiro aan dhihi lahay walaalahay inay kasoo laabtaan ayaan taas baaq ugu diraa cabsidii aniga shalay aan u raacnay iyo shaydaannimo shal nagu qaaday inay xun tahay ayaga waa ka warqabaan hadeertaan waxaan jeclaan lahay saanay shal ugu soo baxay oo kale inay ugu soo baxaan ee walaalahooda u yimaadaan dadkooda u yimaadaan aan kusoo dhawey lahaa eegale taa'ibiintan ayaa qayb ka noqonaya askarta toobadkeenayaasha ah ee muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo qulqulayay wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka waad mahadsantahay marwaan haatana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii kow iyo tobnaad warbixino cinwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa haya warbixintan degmada gamboole ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waa degmo qadiimi ah oo qiyaastii saddex qarni ka hor soo jirtay waxaa la sheegaa in ay ka dhisnaan jirtay imaaro islaami ah xilligaas ayaa degmadan magacaas loogu yeeri jiray gamboole waxaa la wariyaa laba riwaayadood oo si isu taabacsan oo kala tilmaamaya in deegaankan loogu magacdaray ceelbiyood ku yiilay deegaanka oo biyaha laga cabi jiray oo magacaas lahaa halka riwaayadda kale ee leedahay in ceelkan degmada ay maalin ay usoo aroortageen haween fara badan oo madaxyada gambooyin cadcad ku sitay kuwaas oo sida la sheegay raggooda ku baaba-een dagaalkii lagula jiray xabashida etoobiya ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka fiidow iyo balcad ilaa iyo qalimow ee isla wilaayada islaamiga shabeellada dhexe halkaasoo lagu xasuuqay ciidamo aad u fara badan oo etoobiyaan ahaa oo duulaan ku ahaa degmada balcad sida uu ku waramayo oday ka mid a dadka deegaanka oo taariikh badan ka haya dholalka soomaalida marka gambool wuxuu ahaan jiray boqortooyaa deganaan jirtay cimaarad imaaradaa ahaan jirta islaamaa deganaan jira soomaali e adi boqorkaana magi dabtacba gaalada waa kusoo duusha mar kale amxaarada isniinta amxaarada waxaa malaynaa in hal qarin iyo ruucan laga joogeen isniinta amxaarada liiraa walaalahayn moobleen hadda waa joogaan odayaalkooda kuu sheekaynayn meel tiir liira oo meeshaa fiido agtiisa ay degtay amxaarada gashiin waa arkeen waxay dhihi aro meha addooma goosad usoo dhume sida iri usoo dhume ama meha ka buux alagu qadinaya nin walba dhaagtiisa xarka usoo xaabisaa layidhi markii loo soo dhawaaday waa jeesh dhan oo maxaaroo socda oo gaadiidkiisi hubkiis wata oo raba soomaalida inay xamar qabsadaan rabo markaa nin walba wuxuu is yidhi aro ku xayga haddii liiga qaata ka warra ku xayga haddii liiga qaata ku caata iyo soo hara ka warra un kala orod titititi amxaarada loo kala duday dora boqoltan iyo toddoba sana laga joogaa sida amxaara tatay leeya tageen khayr allah siiyo culummadii oo biimaala kala hortimid adkaar iyo wixii falaar hays karaan meesha kasoo ceshoobeen markaas dhiig kalaa ku daatay idin markaas dhiig badana ku daatay waa dhiigga lamaad oo gambool camira ku dhaatay amxaaradii burburis kadib magaalo ma noqon waa burburiba markaasaad ahayd boqor melilqa xilligiis waa markii imaaradii xarar uu burburi oo ku guulayst uu yidhi soomaalida waxba mabay xarar bal xamar tagba taarikh saasay ahayd gabol saasuu magaalo u ahaan jiray saasuu boqortay u ahaan jiray saasuu imaarad u ahaan jiray imaarad islaam u ahaan jiray kadib dhibaatadana cadowgaasa un burburi oo dhibaato geey muddo saddex boqoloo sano saxada ka maqnaay haddana kacaankii lama kacniyeysiyaad barsheegi wajah haddana degmadii lama kacnaysi waaye marka haddaan jaritaankaa dambe soo noolashadan naftaan dambe labaatan sagaal sano ay joogtaa labaatan sagaal sano hadda ay degmo tahay sidoo kale deegaanka taariikhda waxay kaloo xustaa amaba ay sheegtaa in duleedka magaaladan lagu xasuuqay maleeshiyaad dabadhilifyaha oo lasoo dagaalgeliyey oo garab u ahaa salibiinta amxaarada ee duulaanka ku ahaa ummadda soomaaliyeed waxayna maleeshiyaadkaas deegaanka ka dhaceen geel fara badan oo markii dambe soo dhicintiisa dhiig fara badan uu ku daatay islamar ahaantaana lagu xasuuqay maleeshiyaadkii amxaar kalkaalka ahaa ee duulaanka saliibiga qaybta ka ahaa raggii maalinkaas ku shahaado qaatay dagaalkii xabashida lagu jabiyey ayaa lagu aasay magaalada bannaankeeda iyagoo la isugu geeyey qubuuro wadareedyo qubuuraha oo aan soo siyaartay waxaa igu helinayay nabadoon cumar cusmaan naqiibka guud ee nuqabada wilaayada islaamiga shabeellada dhexe wuxuuna iiga waramayaa qubuuro wadareedyada aan dul tagnay dhismooyinkan noo muuqanaya nabadoon cumar waa maxay dhismooyinkan hadda waa magaaladan dambe waaye oo micnaha eel riigi ee halkan hadda kahor laga qoday cabdiqaadirow waad arkeysaa wadareedyada oo dadkan lagu laayay maalin oo qur ah waa kuwaan halkan dhinaceena midig naga jiraan saad arkeysidba halkaa waa kana waad arkeysaa dhulkan ilaa iyo meeshaan shirkadda hormuud laga soo bilaabo waxaan hadda annaga aan dhexmarayna haa waa kuwaana dadkii muslimiinta ahaa ee maaragtay nimankii etoobiyaanka ay halkan ku laayeen iyo axmaarada marka soomaaliya war ma hayso inteeda badan waa dadkan etoobiyaanka waa cadow ilaahay subxaana wa tacaala soomaalida si gaara uu ku salday halka ay kasoo dhaweynayaan oo muxuu ahay ay heshiis iyo la galayaan naaxasi gurguurta wuxuu sameynaya waad aragtaan marka siday baddeenna ay u sheeganayaan oo ay u rabaan inay xeebaheenna qabsadaan ummaddan horey bay usaansaday waa kan hadda meeshan waad arkeysaa intay aasan tahay oo dad fara badan halkan ku aasan oo muxuu ahay ilaa iyo waad arkeysaa geedkaasi dhulkaana inta aaska uu la egyahay dadkii muslimiinta ayaa maaragtay halkan ay waxaan waa god weyn miya waxaan waa god weyn oo maaragtay dad fara badan la geliyey waaye marka sidaa daraaddeed soomaaliya dadka soo muslimiinta oo soomaaliyeed waa inay ka digtoonaadaan nimankan marka etoobiyaanka cadaawaddaas dheer ayay leeyihiin dadkana waxayba u qabaan baadda somalilan iyo waxaan lagu sheegaya maamulada riddada inay kaashanayaan oo ay gacalka dhiganayaan oo ay dhoofayaan oo ay heshiis la saxiixanayaan oo camiil u noqdeenba in maaragtay waddankeena etoobiyaanka dib u qabsadaan intaa kadib waynu kasoo dhaqaajinay aniga iyo nabadoonka waxaynu soo marnay raadadkii qadiimiga ahaa ee ka dhisnaa qalcadihii waaweynaa ee ku yilay degmada gamboole iyo qaar ka mida guryihii boqorada marka sidaa darteed weli qarniyo ka hor raadadkii ahaa ayaa magaalada ka muuqanaya nabdan cumro markaad eegtoo kale aathaartan weli may baabi'in miya oo mahalkoodii ayaa loo sii daayey mise dadka deegaanka deegaan bay ka dhigteenoo mise sidii baa loo daayay oo faraha baa laga qaaday
aahaarta weli lama baabi'inin oo muxuu ahay waa hadda aad arkeysaan meeshaan guryaha ku yeelay oo weyn oo aad u weynaa dumay oo aasaaskiisii aad arkeysay iyo dhagaxaantii wixii ku dhisnaa halkan dhinacayaga midiga waad arkeysaa waxaa dhismaha ka dumay oo hadda muuqanayo oo muxuu waa kan aasaaskii guryaha halkan waad arkeysaa geedkan hooskiisa halkan ka baxaayo ilaa iyo halkaas geedkan kaloo hadda maxaa halkaa jiifo waad arkeysaa waxbaa ka dumay magaalado dhan marka markaas saan ugu wareegto guryo fara badan oo dumay ayaad arkeysaa marka waa magaaladii hore ayay iyagana maaragtay qayb ka ahayeen weliba hadda markaa odayaasha taariikhyahanada xoogaa markaad wareysato waxay kuleeyihiin halkan hadda aad arkeysid waa gurigii oo deganaa waa kan aasaaska cabdinaa ad arkeysa derbigii toos u muuqdaa waxaa maaragtay deganaa boqorka ayaa degan halkaa waa guryo kale meesha hadda dhismahan oo boqorkii adare baa deganaa haa boqorkii la dhihi jiray I- iraad baa la yidhaahdaa iraad iraad iraad baa deganaa haa marka waa kanaa guryo kale oo fara badan oo iyagana halkan ka dumay waad arkaysaa ilaa iyo halkaas oo halkaasa oo asaaskoodii wixii aad ujeedaa halkaa markaa usii raac ilaa iyo suuqaas hadda badarka lagu iibiyo ayaa maaragtay waa waa maaragta xaafad dhan waaye waa dhul ballaaran dhul ballaaran waaye haa oo halkan ku baaba'ay marka waxaa ka waxaa kaloo insha allahu tacaala marka dadkiisii boqorkaas eh, wax haraadiy oo ka soo haray oo jooga wadanka ma jiraan boqorkaasu wax hadda haraaday ma jiraan kolley nin wuxuu ahaa soomaali xukumo oo soomaalida halkan joogta xukuma jiray waa kana guri kale hadda waa socodkeena waad arkaysaa dhismihii iyo wixii waa sii socdaan oo toos aad u arkay jineeradii iyo qaabkii u dhiseen qaadiroo boqorkan boqorkan wuxuu xukumi jiray soomaalidii halkan joogtay iyo dadka deegaanka ninka asaga ah eh, cadaalad darro badan ayaa laga tawday waagii dambe markii oo oo muxuu ahaay asaga uu cadaalad darro iyo howl ku dhaqaaqay kacdoon baa dhacay oo maaragtay dadka deegaanka ay ku sameeyeen dagaallo culus ayaa dhacay waa hadda intaa warka wada cabdikaysa waa dhismihii weli waa socdaa waa dhex socnaa markiisa Aad waa kana hadda qol qol baa halkan ka dumay waad arkaysaa marka dagaallo culus ayaa dhacay dagaaladii boqorkii wuu ku jabay isaga iyo ciidankiisa iyo raggii taabacsanaa way ku jabeen ninkaas oo nin muxuu ahaa da-yar ayuu ahaa markii dowladdiisii halkan ay ku burburtay kadib wuxuu u cararay eh, dhinaca etoobiya adare meel la yidhaahda ayuu maaragtay markii dambe ee dhaqaale darre iyo duruuf ay soo wajahday uu uu ka noqday qowsaar ama ari dhaqaalays ari jir ayuu noqday marka waxyaabaha maragtay oo loo deliishada waxaa ka mid ah iraad inabuulle arbow waxay dhaheen haddii aadane aawigiisa isla weynikiisa uu aalayo iraad inabuulle arbow adare kama ari jaraysaan marka waxyaabahaasay u deliishadaan macnaha ninka isaga halkaas iyuu ku dambeeyey marka boqortooyadiisana maaragta halkan ay ka duntay marka xaaladda noocaas ayay ahayd macnaha magaalada oo mar kale dib boorka looga jafay waa ay soddon jirsatay kadib waxay sii laba kaclaysay markii ay mujaahidiinta magaaladan qurxiyeen una magacaabeen in ay tahay degmo iyadoo mar kale loogu wanqalay magaceedii qadiimiga ahaa ee gamboole iyadoo mar kale magaalada saldhig ee u noqotay fidinta dacwada jihaadiga ah maalmo aan magaalada joogay waxaan indhe indheen ku sameynayay nolosha deegaanka inkastoo aan horey usoo sheegnay haddana maciishada nololeed ee deegaanka waa mid aad u jaban cuntooyinka ugu badan ee dadka deegaanka isticmaalaan waxaa u badan cuntada dabiiciga ah waxaana maqaaxyaha ama magaca kale deegaanka looga yaqaano ee macaashka waxaa inta badan looga quraacdaa cambuulada sida qamadiga iyo digirta salbukada iyo weliba caanaha geela maadaama deegaanka ay degan yihiin xoolo dhaqato geelley u badan xilliyada habeenkiina waxay aad u cunaan soor galley laga sameeyey ama masago waa quudka ka jira xaafadaha waana cuntada caafimaadka leh xagga caafimaadkana magaalada waxay inta badan xoogga saaraan ceelal biyoodyo ugu yaala magaalada haddaba ceelashaas caafimaadka loo aada maxay yihiin warbixinteennan soo socota iyadoo kaga bogan doontaan insha allah walaalaha muslimiinta ahaa ee hawada nagala socda waa warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xiligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu